si landhiirigeliya owlaaduwalka baradaasa dugsiyada qur-aanka kariimka oo kiyaala magaalada baraawa iyo weliba la derisayadee kutaabo qur-aan e oo ku koytay wasaaradda oo qaaftay arrimo diinta koonfur galbeeda iyo weliba ku wareejiyey macalimiinta wasiirka wasaaradda oo qaaftay arrimo diinta koonfur galbeeda nuuri siidow baaba owlaadun oo baahishaldunwiyoon qabana kitaabada qur-aanka kariimka oo walaka baradawa si korilanka qaada tayadiyo walbarasha ugu horeyntii qiibinta kureeda iyo weliba meelaysku hadalaya wasiirka wasaaradda oo qaaftay arrimo diinta koonfur galbeeda nuursiidow baaba iyo kala dardaaramay macalimiinta iyo kuwarqabana walbarashada owlaada siyoognagadaan xaafidul qur-aana waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo suurageliyey in aan gaarsiino dugsiyada qur-aanka iyo madaariista diiniga kutubo qur-aana oo gaaraya ilaa shan boqol oo xabo kuwii suuragalka ahaayeen oo aan siin karnana waxaan ku siinay halkan ayaan ugu qaybinay wasaaradda awqaafta arrimaha diinta waxay markaa iyadoo xoojinaysa sare u qaadidda akhrinta qur-aanka ayaa waxaan go'aansanay inaan askartii saraakiishii qaybahooda kala duwanaa aan ugu wareejino intii aan ugu talagalnay tiradii macquulka ahayd oon siin karna waxaan kaloo iyana aan ku wareejinay madaariista diiniga ah sida aad arkaysaan macalimiinta madaariista qaarkood oo suurtagalka ahayn inaan tagno halkan ayaan ugu yeernay oo kuwo kalena annagaa lugahayna ku tagnay oo ardaydii iyo macalimiintii aan ugu soo wareejinay aan u dhiibnay kuwa kale wixii kaloo suuragalka ahaa meelihii kaleo aan suuragalka ahayn oo aan tagi karinna intaan ugu yeernay madaariistii aan siinay ilaa iyo kii ugu yaraa oo aan siinay kutub gaaraya ilaa iyo toddobaatan ilaa boqol tiradood inta udhexaysa waa ku faraxsanahay degmada baraawe oo howl shaqaa u joogno in madaariisteeda diiniga ahaa ay tayadooda iyo maaragtay iyo xifdinta qur-aanka ay aad iyo aad u sarayso macalimiintiina ay ku dadaalayaan wasaaradda awqaaftay arrimaha diinta waxay u istaagi doontaa insha allahu tacaala in macalimiinta dugsiyada qur-aanka dhigaya in aan annagana sidii wasaaradaha kale ay u leeyihiin maxaanku irahdaa macalimiinta ay mushaahar u qaataan macalimiinta iskuulaadka maadiga bixiyoo kale waxaan rabnaa inaan annagana maadaama macalinka dugsiga qur-aanka uu kaga xaqnimo badan yahay macalinkan dugsiga maadiga dhigaya